Waxaa sare oo xooggan laga dareemayaa qiimaha la iibiyo caanaha geela suuqyada magaalada Jowhar. Qiimaha caanaha ayaa waxaa ku yimid isbedel xooggan waxaana ganacsatada ay u saameeyeen sababo la xiriira dalabka caanaha oo batay, bilaashada bisha barakeysan ee Ramadaan oo ay ka harsan yihiin maalmo kooban iyo sidoo kaleeto xilliga lagu jiro oo jiilaal ah. Qaar ka mid ah ganacsatada caanaha geela ee magaalada Jowhar ayaana ka warbixiyay sare u kaca ku yimid qiimaha caanaha iyo sidoo kaleeto saameynta ay ku yeelatay.
waxaa qaali ka dhigay in lagu duceysayo caanaha macnoo bishii barakeysna wax lalabaxayo la joogo iyo in lays qaras bixihayo dadka soonqaad loo diyaargaroobow haayo iyo inay caanaha yaraadeen oo xoolaha cooska ka yaraaday intaasaa iskaashat tomay todobo tomay lix intaasay u dhexeeyaan caanaha say u yaraadeen waxaa waaye qoraxeedku waa dheeraada macnaha ewel jarjar wax yara coos aha la heestay qoraxeedkii oo dheeraada oo qoraxdii soo badato oo hungurigu yaraaday iyo caanihii oo lagu duceysahayo oo la gadahayo oo dadka rabitaankiisa uu badan yahay aa saasay u yaraadeen hadda maalintii ani laba jiirkaana lay keeni jiray hadda hal jiirkaan lay keenaa kor allay ka yaraadeenba jiirkaanka waxaan ku gataa afar boqol markii ani layga sii gadaana shan boqolaan gadaa oo xoosh markaa aniga qaadaana afar boqolaan ku qaataa oo herbaadiyahan kasoo layga keenaayo akaas xaaladdu saas waa caaga saddexlaha waxaan gadnaa saddex doolari bar maca laftiisa haddii qofkan saddexla wadan afar doolaran ka siinaa qofkii saddexlaha wadatana waxaan ka siinaa saddex bar shan liitarka waxaan ka siinaa boqol konton oo xoosha amba lix doolar shanlaha toban burtooy koombada tumin iyo lix kuna gido waayo hadda anig dhaliyo waayo tumay lix tumay todobay u dhexaysaa laakiin hadda may afar doolar waa macalle caanihiisa io kayaaba qaali io kayaaba tagay wakti ugu xumaal taagan yahay qaali waxaa keenay bishii ugu xumeeda oo raxeedki oo ugu dabeela jooga waxaas cunuu malageela waa lagu duceysto hayaa waxaa jira duco duco shucbaanaa la dhahaa bishaan asagoo caani yarey dadkiioo danayskiis asbatay